bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa iyo caawa waa habeen isniinaha talaada ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay tobanka bisha toddobaad mey sanad waa todobanka bisha toddobaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doono fadhigii baarlamaanka soomaaliya oo maanta u baaqday guux la xidhiidha mooshin ka dhanaa guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare haddaba waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa guuxa la xidhiidha mooshinada ka dhanaa guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo waxyaabihii baajiyey fadhigii baarlamaanka maanta ay ku madalsanaayeen falanqeen iyo warar ku aadan xilligan waxaa ku soo beegay guuxa la xidhiidha mooshin ka dhan ah guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse kadib buuqii hareeyey kulankii baarlamaanka soomaaliya ama mudanayaasha golaha shacabka ee soomaaliya yeesheen ay ugu dambeeyey ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa falanqeyn ku aadan qodobada kalena oo caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabbi raalli ka naqdo waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka xildhibaano oo caawa degmada yaaqshid kaga qaybgelaya munaasabad loogu mahadcelinayo guddigii ka qayb qaatay toddobaadka xuriyadda caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa hadallada halkaasi laga jeediyey mas-uuliyiintii halkaasi sida gaarka ah kaga hadlay isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa ciidamada daraawiishta maamulka galmudug iyo kuwa deegaanka oo soo bandhigay madaxii sakawaadka gobolka mudug u qaabilsanaa dagaalamayaasha shabaab kadib howlgal wada jira oo ay fuliyeen caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka mudug ee puntlandna waxa uu sheegay in kooxaha ganacsatada ama ka ganacsada maandooriyaha ay u adeegaan kooxaha argagixisadu siduu hadalku dhigay haddaba waxaanuu caawa idiin soo gudbin doonaa gudoomiyaha maamulka gobolka mudug ee puntland oo arrimahaasi ka hadlayo qodobada kale aad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid ah maamulka gobolka banaadir ama maxkamadda gobolka banaadir aan idhaahde uu u yeertay mas-uuliyiin loo haysto musuq maasuq oo ay xiraalinta qaranka horay ugu gudbisay kiiskooda maxkamadda gobolka banaadir haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa magacyada xubnaha ay u yeertay maxkamadda gobolka banaadir wararkeena kale waxaa ka mid ah guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraanna waxa uu si adagu kaga hadlay abaabul dagaal oo ka dhana al-shabaab oo dhowaan la qorsheenayo inuu si xooli ah uu kaga bilowdo deegaanada gobolkaasi hiiraan caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa isagoo arrimahaasi ka hadlayo qodobadaasi waxaynu ku soo kornay intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad caawa dhegaysan doontaan haddii uu rabbi raalli ka noqdo farsamadu waa axmed cali maxamed jaaja aniguna waxaan ahay cabduqaadir cismaan indhowe mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
wanaag meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis markaasoo naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo f m ku uu gaaro meel walba waa joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa u gudageli doonaa barnaamijkeena waxaanu ku bilaabi doonaa warar la xiriira howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka ay ka sameeyeen gobollada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya howlgalladaasoo ay ciidamadu ay qaarkood ay gacanta ku dhigeen ee madax sare oo ka tirsan kooxda shabaab ama horjoogayaal sare oo ka tirsan kooxda shabaab howlgalka ka dhacay gobolka mudug ayay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan ciidamada daraawiishta maamulka galmudug ay ay ku soo qabteen horjoogo sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab hase haatee waxaa ka hormarinayaa ee, dhinaca magaalada galcad ee gobolka galgaduud ee soomaaliya iyaduna waxaa lasoo warinayaa in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya halkaasi ku sugan maalmihii lasoo dhaafay ay wadeen howlgallo ka dhana dagaalamayaasha shabaab iyadoo ee, mar kale galabnimadii maanta ciidamada kumaandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee gorgor ee halkaasi ku sugan howlgallo ay ka fuliyeen ee fariisimo ay ku lahaayeen dagaalamayaasha shabaab deegaan hoostaga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ee soomaaliya ciidamada ayaa howlgalkan waxay ka fuliyeen deegaano ay ka mid yihiin baraag sheekh caamir deegaan la yidhaahdo iyo deegaano kale oo ay qeyb ka yihiin cali dhigir ceel ciid iyo weliba deegaano kale oo hoostaga magaalada galcad ee gobolkaasi galgaduud howlgalkan ayaa waxaa hogaaminayay taliyaha ururka sagaalaad ee ciidamada gorgor dhame cabdiweli axmed xuseen waxaana uu sheegay in howlgalkan lagu burburiyey fariisimo dagaalamayaasha shabaab ee halkaasi ku lahaayeen sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale sheegay in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo kaashanaya ciidamada deegaanka ay howlgallo kale ay ka fuliyeen meelo ka mid ah gobolkaasi galgaduud ee soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey gobolkaasi waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqi ka dhan ah al-shabaab iyadoo ciidamada dowla iyadoo dowladda federaalk ee soomaaliyana u diyaar garoobayso wejiga labaad ee dagaalka ka dhan al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii magaalada muqdisho laga diray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidamo dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya kusoo tababartay waddanka masar kuwaasoo qeyb ka qaadanayo ee dagaalka ka dhan al-shabaab isla markaasina loo diray gobollo oo ay ka mid yihiin gobollada dhaca bartamaha soomaaliya isla markaasina sidoo kale meelaha ay howlgalku ka fulinayaan ay ka mid tahay gobollada shabeellada dhexe iyo galgaduud ee soomaaliya intaanan ka bixin wararka la xiriira ee gobolkaasina ama howlgallada ciidamada dowladdu ay ka wadaan gobollada dhaca bartamaha soomaaliya ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo weliba kuwa deegaanka ayaa lasoo warinayaa inay maanta howlgal qorshaysan iyaguna ay ka fuliyeen ee deegaano hoostaga gobolka mudug ee soomaaliya halkaasi oo ay ciidamadu ay ku qabteen markaasi horjoogo sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab sida lagu baahiyey ee warbaahinta dowladda howlgalkan oo ay ciidamada fuliyeen ayaa waxa ay soo bandhigeen ee saraakiil wa- sar- ama horjoogo sare oo ka tirsan dagaalamayaasha shabaab gaar ahaan madaxii ee gobolka mudug ee dhinaca sakawaadka u qaabilsanaa dagaalamayaasha shabaab sida war lagu faafiyey warbaahinta dowladda lagu sheegay si kastaba ha noqotee isku soo wada duube dagaalamiya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyey ee howlgallada ka waday gobollada dhaca bartamaha soomaaliya waa hagaag ee goor waxaan eegi doonaa warar la xiriira guuxa muqdisho iyo ee, mooshinka ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre hase haatee waxaa ka hormarinayaa isla wararka dagaalka ka dhana shabaab intaanan ka bixin gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada beledweynaha xarunta u ah gobolkaasi hiiraan waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka shabaab waxa uu si faahfaahsan ukaga hadlay qorshaha maamulka gobolka hiiraan ugaga degsan ambaqaadidda dagaalka ka dhana shabaab wejiga labaad
xoonkoodu meeshuu ku dhegan yahay waan qaanaa xoonna buulkiisaa la gubaa howlgalku markaan insha allahu wejiga labaad wuxuu noqon doonaa mid bari iyo qorxsinba isku mar lagu dhaqaajiyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada degaanka oo ayagu mar waliba eh, u taagnaa inay nimankaasi ay si cad eh, uga hortagaan eh, dalkan iyo dadkan iyo degaankaana ay maaragtay eh, hameen iyo maalin ay guntiga dhiisha isaga dhigaan inaysan ku soo xadgudbin Eh, dalkii degaankii hore loo xoreeyeen ay ka waardiyeen midka ay hadeertaan ee gacanta ugu jirana ay ka fujiyaan waxaan leeyahay ciidamadaasi ama ahaadan kuwa ciidanka xoogga dalka ama kuwa degaanka ee macawisleyda ee waxaan leeyahay waad mahadsantihiin Eh, jazaakum allahu khayran waajib muqadas oo idin saaran oo aad dadkiinna iyo degaankiinna iyo dadkiinna aad ku badbaadinaysaan ayaad u istaagteen waxaan rabaa marka inaan halkan uga tacsiyeeyo dadkii ku dhintay eh, labada ciidan halka ku shahiiday iyo dadkii eh, kaga dhaawacmay eh, waxaan leeyahay intii dhimatay samari imaan eh, waa shahiidiin ajri iyo xasanaad allah ka siiyo eh, dee qurux iyo sharafay halkan kaga tageen ilaahayna wuxuu u ballan qaaday oo janno iyo khayr ay heli doonaan inta dhaawacantayna rabbiga subxaana watacaala ha u bogsiiyo Eh, dadkiina iyo ummaddiina iyo qiyamkiina ayaad maaragtay eh, u dhaarateen ayagaana maaragtay insha allahu aad badbaadiseen Eh, intaa markaan ka soo gudbo Eh, waxa kale oo caado u ah nimankaas khawaariijta ama nabadiidka ah inay dadka maatada dhibaateeyaan sida dhacday shalay eh, ilmo laba faamil oo hooyo iyo saddex anug ay dhashay iyo aabbo iyo saddex anug oo dhalay oo gaadiid beeraha dhexdooda iyo tuulooyinka maaragtay eh, uga kala adeeganaya inay meenay waddada u geliyaan ku dhibaateeyaan dadkaasina ay meeshaas ku baaba'aan Eh, waxaan leeyahay samir iimaan ina lilahi wa ina ilahi raajicuun dadka maatada oo aabbaha iyo hooyada iyo isugu jira ee ee, qoys- qoysaskaas labada qoysa Eh, ilaahay baa markii hore eh, u qadaray eh, iyaguna maaragtay eh, waxay ku tageen meel oo eh, maanta ay taariikhda ku galayaan marka faamilkaas iyo labada faamilna waxaan leeyahay eh, samri iimaan intii dadkaas u hartay allah u barakeeyo soomaaliya iyo reer hirshabeelle iyo reer hiiraan iyo na waxaan leeyahay war nimankaasi waxba iskama bedelin afkaartoodii iyo ideolojiyadoodii iyo maytallaysnimadoodii iyo inay maaragtay intay ciidamadii ka yaacaan ay ka cararaanoo webiga ka shisha maaragtay ee- ee looga soo noqdo inay ee, hagardaamadoodii iyo dhibaatadii dadka shacabka iyo maatada ku hayn jireen ay miino dhulka u geliyaan ee, kama xishoonayaan soomaaliyana ha ogaato nimankaasi waxaan iska dhicin iyo in maaragtay ee, fartay qoraan lala qora aan ahayn ma laha waxaan leeyahay aan kusoo koobaya marka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ama gorgor ama ee, guutada shanaad inta howlgalka hirshabeelle kaga sugan gobolka hiiraan iyo maamul goboleedka hirshabeelle ciidamada macawisliyada dagaankastay leeyihiin ee, walaalayaal waad mahadsantihiin Ee, waa waxa aad u dhaarateen waaye annaguna ilaahay idinkiis ilaahayna ajraad ka helaysaan dadkiinana magac iyo karaamaad ka helaysaan annaga ka marka ee, codka aan ku hadlay waa codka maamulka gobolka hiiraan doorkii maamulku lahaa oo cad oo aan lexlex lahayn waan idin soo garab istaagaynaa waa naga filanaysaan ilaahay idi- idinkiis saacadaha ugu horeeyo oo ugu dhaqsiyaha badanna waa idin soo garab istaagaynaa waad nagu tashanaysaan awalba door abaabul iyo door maaragtay ee mobilaysar aan lahayn asagana maaragtay iyo wixii kaloon ka geysan karna waa idinla garab taagannahay waad mahadsantihiin soomaaliya inta taaka ka mid ah nimanka nabadiidka qawareerta ay joogaanna gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka hiiraan ayuu ahaa sidaad maqlayseen waxa uu ka hadlayey ee, qarax ay markaasi ku geeriyoodeen islamarkaasina ay ku geeriyoodeen dad isku qoys ah oo ka dhacay inta u dhexaysa beledweyne iyo bule burde ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya sidoo kale waxauu ka hadlayay wejiga labaad ee dagaalka shabaab iyo maamulka gobolka hiiraan siduu ee, ugu diyaargaroobayo sidaa hordhacaba aan idinkugu sheegnay labadii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka taagnaa guux xoogan oo la xiriira ee, mooshin ka dhana xukuumadda ee, ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo guddoomka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kadib markii kulankii ugu dambeeyey ee baarlamaanka soomaaliya uu buuqu kusoo dhammaaday maanta iyadoo guuxaasi jira waxaa baaqday kulan- kala fadhigii baarlamaanka soomaaliya ay lahaayeen dad badan ayaa ee, waxa ay shaki gelinayaan sababta uu fadhigaas u baaqday iyada oo doodaha qaarna ay sheegayaan inuu u baaqday sabab la xiriira ee, guuxa mooshinka ka dhan ah guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyo ee, xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare haddaba waxaa qadka ku jira xildhibaan hore cabdi bare jibriil waxaa rabaa inaan wax ka weydiino caawa ee, guuxan la xiriira mooshinka ka dhana xukuumadda iyo ee, waxyaabaha lays odhan karo waa ay baajisay fadhigii baarlamaanka maanta Ee, xildhibaana soo dhowow intaasi kadib bal ee, waxaad kala socoto ee, guuxan la xiriira mooshinka ka dhan ah ee, guddoonka baarlamaanka iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xamse ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay taagnaa
bismi illahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa su-aalo aada u muhiimsana oo dadku isweydiinayo Eh, waan idinka mahad celinayaa sida aad rabtaan xaqiiqda dhabta ah dalka- dadka shacabka in la gaarsiiyo iyo waxa wax ka khaldan yihiin waxaan marka hore aada ugu mahad celinayaa baarlamaanka soomaaliya tillaabadii ay doraad ay shalay qaad doraad ay qaadeen maalinta dhoota ay qaadeen oo runtii eh, hididiinla fiican gelisay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo baarlamaan wixii looga bartay wax ka bedelan ay sameeyeen Een, baarlamaankana waxaad moodaa tilaabaday maalintii doraad qaadeen tilaabo yani hidideele gelinaysa oo shacabka soomaaliya rajo gelinaysa maxaa yeelay waxyaabaha ugu weynaa hadda mooshinkan keenay oo dhibkan keenay waxaa waxaan rabaa inaan eh, cid kasta u iftiimiyo kow waxyaabaha ugu weyn iyagoo baarlamaanku hal sano iyo xoogaa fiirinayay khaladaadka dowladda ku socoto ama xukuumadda ku socoto ama madaxweynuhu ku socdo ama iyaga dushooda lagu sheegay shaqadii baarlamaanku lahaa aada ogeydeen niman maadaan la baxay oo maaragtay maamul goboleeda ka kooban waxyaabahay soo saareen oo aan baar- ee, baarlamaanku xaq u lahaa iyagu inay ka doodaan oo la gees maray kow Een, ra-iisul wasaarihii oo asaguba isbadeeba inuu baarlamaanka xukumo oo meeshii baarlamaanku u yeeri lahaa ra-iisul wasaaraha u yeeri lahaa ama xukuumaddiisa gud- gudiyada gudda hoosaadka qaabilsan wasiirada u yeeri lahaayeen oo baarlamaanka lagula xisaabtami lahaa in ninkii xamsaaha uu usoo qoro warqad uu yidhaahdo een, ilaa bisha intaa bisha koob iyo tobnaad wasiirada saa ula xisaabtamaysaan oo amarkaa uu bixiyo khaladkaana waxaa geliyaan anugu isleeyahay guddiga joogtada ahaa khaladkaa geliyey maxaa yeelay isaguna waxaad moodaa xamse inuusan aqoon boo lahayn dastuurkiina akhrisan aqoonna uusan u lahayn Een, madaxweynan xataa baarlamaanka wuxuu soo yeerin karin aan usoo qori karin Waa gar- horta arrintaasu mooshinka way keentay iyo maaragtay oo baarlamaanka oo layasoo laga dhigay yacni harag meel iska yaala dee in baarlamaanku madaxa kor u qaadan xaq bay u leeyihiin labo qodobka labaad oo iyana aan aaminsanahay mooshinka inuu soo dedejiyey Een, waad ogeydeen maalin ka hor warqad uu qoray guddoomiyaha baarlamaanku oo guddi uu magacaabay shan guddi oo yiri kasoo tala bixiya maadaasha wixii ay go-aankii ay gaareen kabacdana guddiga dastuurka u gudbiya haddee taasuna waxay ahayd khaladka ugu weyn oo madaxweyne xasan iyo sheekh aadmadoobe ay galeen oo madaxweynuhu raggaas soo barsoos gareeyey waxaan baarlamaan weyne la keenin oo baarlamaanku ka doodin oo aqalkii sare aan la gelin in la yidhi guddi baarlamaan oo lasoo magacooday baanu yaa idin yeeranaynaayo kabacdina hawshiina qabsada oo maaragtay ee, toos u gudbiya gud- ee, guddiga ee, dastuurka heer federaal u gudbiya haddee ilhaanadaasaa baarlamaanka ku dhacday dalkana waxaad moodaa muddooyinkan dambe halkaan sano iyo xoogaagan inaan lagu dhaqmin hal sharciya iyo hal dastuura aan lagu dhaqmin oo dastuurkii gar- layska laaliya marka Waay.
taasaa waxay keentay dhibaatada keenaysa waa waaya marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maanta waxaa lagu waday in baarlamaanka soomaaliya fadhigooda caadiga ay yeeshaan ee, mudanayaasha golaha shacabka waxaan ogeyn in kulankii ugu dambeeyey buuq uu kusoo dhammaaday ee, sababta baaqashada kulankii baarlamaanka maanta oo sida caadada aheyd waqti dambe ee, guddoonka uu fariimo u diri jiray ee, ee, mudanayaasha golaha shacabka si ay usoo xaadiraan kulanka maanta ay madalsanaayeen maanay dhicin maxaa loo sababay karaa baaqashadii kulankii baarlamaanka ee maanta miyaase laisla xiriiri karaa ee guuxa mooshinka ee jiro iyo baaqashada kulankii baarlamaanka
waa run waa dhaqan horta soo jireen oo markiisaanoo kale mooshin loo keeno madaxtooyadu inay si toosa baarlamaanka u farageliso oo guddoonka baarlamaanka laftigiisa jeebka wax u geliso oo ay si ugu yarto si baarlamaanka loo kala furfuro oo maaragtay wixii loo kala magiciisooba kala furfur haddaad maqashid baarlamaankii maanta waa baaqday iyadoo la ballansanaa oo buuq siyaasadeed oo mooshinuu jira haddaad maqashidna waa ilhaano baarlamaanka lagu ridayo aan ku laaluusho aan wax ku siiyo afka jeebka gacanta aan kuu gasho jagooyin aan kuu ballan qaado safiirro aan ku siiyo nooyo waxaa naga joojiya marka ba- ilaa arbacada dib loo dhigay baarlamaanka arbacada filay inuu furmayo ilaa saddexdaa maalmood maanta iyo berri ilaa waxaa la rabaa iyo caawiya dadka in la kala furfuro oo baarlamaanka laftigiisii koox koox oo wasiirada xildhibaanadka loo diro qof walba la yidhahdo intaa la hadlo loo diro taasaa laga shaqaynaya waana meesha baarlamaanku ku dhimanayo oo ku baaba'ayo taasuna waa waxa dee baarlamaanadii horena soo marto in badanna soo marto nala ku kala furfuri jiray marka inta damiirkalu wax maaragtay banaanka istaagaan laakiin intaan damiirka lahayn oo beenta loo sheegayo maaragtay shirin berri kaa dhammaanay loo sheegayo aan ka fakarayn mustaqbalka maxaa imaan doona dowladnimada xaggee ku dambayn doontaa sumcadeeda xaggee ku dambayn doontaa taas weeye dhibka taagan xayaan xasanna waa dhaqankiisa ama madaxtooyada dhama wixii soo mara dhaqankaasa yaqaanaa inay baarlamaankii kala furfuraan oo koox koox u diraan marka waxaan leeyahay war haddaad laaluush bixinaysaan laaluushkaad baarlamaanka ku bixinayseen dalkaa u baahan ciidamadiibaa u baahan waxaa u baahan dalka mashaariic in loogu qabto baarlamaanka taladiisa ha loo daayo baarlamaanna waxaan leeyahay baarlamaanow annagaa annagaa bannaanka idinka fiirsanayna codkiina Waay.
annagaa maqalnaa annagaan maaragta joogna yacni maal maalintii dhaweetay labadii aad qaadeen runtii shacabka soomaaliyeed boqolkiiba boqol hididiidho weyn iyo nas- iyo sabi bay gelisayeen yaa maaragtay dib laydin fasiran oo maaragtay waddo xuna ku dhicino waay waaya ee, annaga ma heno meel ee, caddeyn la xiriirta in ee, madaxtooyadu ay cid gaara laaluushayso laakiin waxaa rabaa inaan ku weydiiyo ee, waxa aad carabka ku dhufatay in mudanayaasha golaha shacabka ay si aada kaga soo horjeedaan meelmarintii ay meel mariyeen ee, golaha wadatashiga qaran ee, heshiiskii la xiriira arrimaha doorashooyinka ee, si gaara taabanaya qodobo ka mid ah dastuurka Ee, maxaa iska quseeyo ee, kulankii ugu dambeeyey ee golaha shacabka doodii ka dhalatay iyo guuxa jiro iyo heshiiskaas golaha wadatashiga qaran
hadde waxa iska quseeya waxa weeye sidiisaba sidiisaba haddii go-aan la gaaro go-aan kasta oo xukuumaddu gaarto ama madaxtooye gaarto ama maamul ama maadaashu gaaraan ama sharci ha ahaadeen ama yeer ahaan waa khasab baarlamaanka in la horkeeno baarlamaanka waa in la horkeeno oo baarlamaanku ka doodo waa sharci oo wixii waxna ka waxna ka dhimaan waxna ka saaraan waxna ku daraan horta waa sharci shaqo baarlamaanku leeyahay weeye laakiin waxaan rabaa qof kasta inaan u caddeeyo wixii maadaashu halkaa ku samaysay oo anugu aan u arko ama shacabka soomaaliyeed inta dowladnimada iyo nidaamka iyo sharci ilaalinta rabta sharci lagu dhaqman rabto inuu ahaa qar iska tuur inuu ahaa marka laga reeba hal qodob oo aan waktigeedii la gaarin oo wakti u baahan oo ah dalka doorasho qof iyo coda in la gaarsiiyo inta kale qodobadii kale oo halkaa lagu soo lagu soo saaray waa in legal weeye ma ahan shar waa sharci daro waa in legal weeye maxaa yeelay wax badan oo aan dastuurka waafaqsanayn wax ayna shuqul ku lahayn bay meesha la yimaadeen hadday la yimaadaanna dee ma ahayn in sheikhan madoobe wax loo soo yersho warqad inta qore la yidhaahdo ee, shan shan qof oo lasoo xusho madaxtooye soo xulatay shantaa qof ee shiikhaanimadoo warqad u qoro een, ha ka soo baaraandegeeno ha soo falanqeeyeeno guddiga doorashada ha u gudbiyeen taasuna waxaa weeye macnaheedu baarlamaan ma jiro saan doonaanu ka yeeraynaa waxaan doonaan ku shaqaysanayna marka taasaa guuxa badan keentay waaya ee, sida dhinaca kale aada sheegtay baarlamaanku waxay isku mowqif ay ka noqdeen ee, go-aankii ee, sida wadajirka ayay kaga soo horjeesteen wasiirada aada sheegtay inay xukuumadda soo qortay ee, warbixin si loogaga dhageysto ama su-aalo loo weydiiyo baarlamaanku ay hortagaan Ee, arrintaas iyada oo taaganayaan ogeen oo baarlamaanku kulankii ugu dambeeyey buuqu kusoo dhammaaday ee, diideen xiteer in mudanayaashu ay su-aalo ay weydiiyaan ee, wasiirka amniga oo kulanka goobjoog ahaa marka diidmadaasi marka laga soo tago maxaa kaloo soo ifbixiyey ee, guuxan mooshinka la xiriira muxuuse yahay mooshinka jiro oo adigana aada sheegtay ee, guuxiisana ee, dad badan siyaabooyin kala duwan ay kaga hadlayeen
haddee waxa waxa waxa la soo dedejiyey baarla- markii sideeda waxaa la yidhi dheriga kulka maxaa ka keenay waxaa ka keenay waa kulaylka waxaan filahayaa baarlamaanku inuu waktigaan dhisan yahay ilaa een, hal sano iyo afar bilood inuu jiraan u maraynayaa qiyaasta saasaan filahayaa iyo saddex bilood meelahaas inuu marayaan filahayaa intaasoo dhan waxay usoo dulqaadanayeen khaladaad badan oo indhaha ay ka qarsanayeen oo ay u kaadinayeen bal berraal isbedeli doonaa bal dowladda ha ku degdegin ayaan laydin arkin baarlamaan dana gaar ayaan laydin arkin marka dee baarlamaanka dhuuntuu yimid shacabkii oo qaylinaya inta sharci oo waad ogtihiin dowladdan bal si ay u socoto oo aan israqabsi imaan inta sharci oo sharci darrada ah oo ay iska ansixiyeen ayagoo fiirinaya nidaam dawliga in la helo ayagoo fiirinaya inta sharci oo sharci darrada ah oo ay gacanta u taageen qof walba u ogyahay oo khaladaad badan ku jiraan taasoo ay ay ay islahaayeen yaan bal dowladaan la burburin yaan la oranin baarlamaanka durba maaragtay dhibaatuu keena yaan la cambaarayn laakiin dee markii had- iyagoo dulqaadkaa sameeyey oo in badan dul qaadanaya oo warxagee wax ka khaldan yihiin ba haddee markii dambe ayaga loo soo dhigto heer waxa la gaaray ninkii ra-iisul wasaaraha ayaa iyagu u yeeran lahaayeen oo la xisaabtami lahaayeen inuu asagii warqad official soo qoro yidhaahdo een, golaha wasiir baarlamaanka usoo qoro yidhaahdo maalin kasta hebel baad la- la xisaabtamaysaan waaya waxay ahayd isla saacadiiba isla saacadiiba oromaarig sharciyan inay xilka ka qaadaan bay ahayd oo ka xayuubiyaan maxaa yeelay sharci dastuuri uu jebiyey ra-iisul wasaare oo aan gabasho lahayn buu jebiyey waaya waaya su-aasheeda ugu dambeysa rabaa inaan ku weydiiyo waxaan ognahay in aanay dowladdan wakti badan aanay jirin ee, marka laga soo tago sanad iyo bilooyin oo ay ee, markaasi shaqeynayso miyay kula tahay waktigan inuu dalku u baahan yahay qalalaaso siyaasadeed iyo mooshinno ee, xukuumaddii ama lagu rido ama guddoonkii baarlamaanka lagu carqaladeeyo miyay kula tahay
adeer maya dadku saas u arkaysaan looma arkahayo ninka siyaasiga oo wuxuu u arkahayaa dalku inuu haadaan ku socdo dalku inuusan lahayn xukuumad tayal inuusan lahayn xukuumad tayal inuusan lahayn way ogtihiin weli ra-iisul wasaaruhu inta baarlamaanka hor yimid hal sano iyo sa- saddex iyo toban bilood uu ra-iisul wasaare ahaa saddex iyo tobankaa bilood weli inta xukuumadda hor yimid waxqabadkiisii dhabta ahaa iyo wuxuu adduunka kala soo kulmay iyo wuxuu heshiisa soo galay waa xukuumadda aan keenin ilaa hadda maxaa yeelay soddon iyo toddoba safar ninka baxay oo adduunka aaday oo meel kasta ordayay madaxweynuhu ahaa waa shaqadii xukuumadda madaxweynaha laftigiisu xataa inta baarlamaanka hor yimid ma oran war intaasoo safar baan adduunka maray waxaanaan la soo heshiinay waxaanaan soo galnay midna muusa oran dee adeer baarlamaankii waxaa laga dhigay maqaar meel iska yaallo aan wax qiimaa lahayn marka khaladaad badan baa adeer jira oo sharcigii lagu tuntay oo dowladnimadii lagu tuntay oo wax walba la gees maray Waaya.
baa dalka ka jira Waaya.
waad aragteen wadankii oo dhan colaad baa ka taagan xukuumad ka hadashay male madaxweynaha ka hadlahaya male dee baarlamaanku hadday soo jeesteen oo yidhaahdaan war hal sanaanu maraynaa iyo dhowr bilood wadankii meel xun buu marahayaa ay isdaba qabtaan oo yidhaahdaan xukuumad tayale hala keeno oo dalkan isku wadi karto oo maamuladii isku wadi karto oo siyaasiyiinta dalkii hagi karta hadday yidhaahdeen adeer baarlamaanku waa shaqadiisa baarlamaankuna waa mooshin ujoog mooshinkana yaan khalad laga fahmin waa la xisaabtan hay-adaha dowladda khaladaadkooda waaya marka ugu dambeyn maxaa ku talinaysaa
waxaan ku talinayaa baarlamaanka shaqadiisa ha loo madax banaaneeyo baarlamaanka haddii shaqadiisa loo madax banaaneeyo oo shaqadiisa ay gutaan dalku waa hagaagahaya laakiin baarlamaanka haddii la maalinta ha la kala qaybiyo oo kooxaysi loo kala qaybiyo baarlamaankuna fadhiid buu noqonayaa dowladaasuna dowlad horumar gaaraysa lama arko waana laga fiican yahay in maalin kasta qas iyo qalaase la geliyo guddoonka baarlamaankana waxaan leeyahay guddoonow baarlamaanka kusoo celi booskiisii ha kala qaybinin baarlamaanka fidma aan baarlamaanka guddoonka aan ahaynna ma uu jiro maxaa yeelay baarlamaanka dhib ku filan hal sano iyo saddex bilood wuu soo maray intaa dulqaad buu samaynayay waxaa anigu aaminsanahay baarlamaanka in shaqadiisa loo madax banaaneeyo oo hay-adaha dowladda la xisaabtamaan oo ciday u arkaan inuusan xilkiisa gudan karin inay mooshinka keenoo banaanka ay geeyaan si nidaam kaleo bal isbedela loo helo taasaa baarlamaanka laga rabaa marka baarlamaankana waxaan leeyahay doraad go-aankii aad gaarteen go-aan masayriya oo shacabka soomaalida runtii meel kasta ay joogeen niyad iyo hidilo fiican geliya weeye wadadaas fiican ku socda oo la xisaabtankaa ku socda oo yaan baarlamaankii laga dhigin baarlamaan fadhida oo rumoorka loo yeeriyo yaan laydinka dhigin intaasaan baaqay ku darhaya waayahay aada kugu mahad celinaya xildhibaan hore cabdi bare jibriil ayuu ahaa sidaad maqlayseen caawa wuxuu igaga waramayay arrimaha la xiriira guuxa mooshinka ka dhanaa xukuumadda ra-iisul wasaare xamse iyo baarlamaanka iyo buuqii hareeyey fadhiyadii ugu dambeeyey ee kulamada mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysaneysaan
dunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa nigii dibdiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawaa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duwaa dug markaad tiraahda raaxaad ka dareentaa oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodariyada kale ah furmadoobaha dubai vip medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodariyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafrey barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan miyay caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo farriin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba kuu anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkiiyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanna kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan iidahab isticmaal oo ku adeega weliga bangiga dahabshiildahabshiil bank bank dahabshiil habkaiyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la huboo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhigiyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaagu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga haddima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bangiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bangiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
haa walaal waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow lacago badan baa iga yaalay inaan kasoo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeq
waa hagaag weli wareega wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan saaxiibayaal degmada yaakshid ee gobolka banaadir caawa waxaa ka dhexayso munaasabad lagu mahadcelinayo guddigii qabanqaabada maalmaha xuriyadda ee ka shaqeeyey ama sida weynka ka shaqeeyey toddobaadka xuriyadda munaasabadaas waxaa ka qaybgelayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xubno xildhibaano ah mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka haatan oo ay ta hoos u socoto waxaa khudbad jeedinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare
dowladda soomaaliyeed iyo magaca shacabka soomaaliyeed intaba waad mahadsantahay waxaad qabateen shaqo aada u ballaaran caawa dee guddigaas markii aan soo noqday waxay igu yidhaahdeen annagu eh, ciidihii isku aad aaday maanaan ciidin waxaan rabnaa inaan ciid aadno oo aadna dee dadku way ciideena inaan imika aadno marka qaar fara badani way maqan yihiin oo caawa halkan ogaan waxaan ka xusayaa gabadhii madaashada ahayd oo runtii caawa aad meelaha looga ararki lahaa khadiijo oo maqan khadiijo maxamed deeriyoka wasiir xasan elay iyo wasiiradii kale ee runtii hawshaas ee aadka uga shaqeeyey oo maalinka dhoweyd markii uu guddoomiyihii guddigaas golaha wasiirada uu si gaara uga ammaanayey ee runtii waan waxaan leenahay allah soo nabad celiya dhammaantiin waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sidoo kale u mahad celinayaa gobolka banaadir madaxdiisa iyo intii kala shaqaysay oo runtii dee ayagu budhigow ah mar walba caasimadda marka la yidhaahdo activities baa la qabanayaa mar walba waxaa budhiga base oo ah maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya duqa magaalada marka waan idin mahad celinaya waxaan si runtii aad u dheer u weyn niyad ah ugu mahad celinayaa ciidamada amniga ee kala duwan oo suurto geliyey caasimadda inaynu caawa halkan yaaqshid joogno inaynu stadiumkaas weyn kumannaan qof isugu keenno iyo in dadkeennu ay si nabada ku seexdaan ku soo toosaan wax ku bartaan ku socdaalaan weji kale u yeelay magaaladan oo aan ogeyn muddo kooban ka hor wejigii ay lahayd waxaan leeyahay iyagana waad mahadsantihiin intii idinka dhimatay waa shuhadee allah u naxariisto inta idinka dhaawacana allah u boogadhayo intiina kalena sharaf iyo cizi iyo karaamo allah idinku waariyo dadkiinuna way idin jecel yihiin guul baan idin rajaynayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeennada iyo askarta oo dhan ee hawshaas caawadan magaalada korkeeda haddii ay tahay dhaxan iyo mugdi intaba taagan soo jeeda si aynu innagu u xafladayno u seexanno u cashayno wax u baranno iyo waxa ay mudan yihiin mar walba inaan u ducayno garab istaagno anno marka aad iyo aad baad ugu mahad celinayaa ciidamadeena sharafta leh ee kala duwan ee hawshaas ku jira degmada yaaqshid baan ayadana aada ugu mahad celinaya ti anigu markaan soo galay xarunta aan is iri war waaba hotel meesha degmo maaha marka environmentiga iyo sida loo qurxiyey iyo beerta iyo geedaha iyo sida loo ilaaliyey runtii waan uga mahad celinayaa guddoomiyaha iyo maamulka degmada iyo shacabka runtii sharafta leh karaamada leh ee reer yaashin waan uga mahad celinaya sidii ay heestaba aad ku sheegteen waad mudan tihiin in laydinla soo dego marka waxaan rajaynayaa xukuumaddu weliba dhinacan bay idinka mari doontaa wakti dhow marka waa la soo degi doonaa xildhibaanada imaan doona wasiirada imaan doona marka guryaha ayaan lasii qaaliyayn marka waan soo wada soconaa runtii marka siduu qalbigiina u wanaagsan yahay sidaad soo dhoweynta ugu fiican tihiin iyo nuurkuba caawa saad meeshan u nuuriseen ay ka muuqata marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waana taariikhi habeen taariikhi ah caawa runtii inaan caawa yaaqshid joogno oo muddo dhow runtii aynaan ku riyoonayn ee aynaan maaragtay ka fakaraynin inaan waktigan adaa yidhi harkoo cad inaan joogno xataa inaan maanta caawa saacaddan aan joogno innagoo isku dhan oo xukuumaddii iyo shacabkii iyo madaxdii gobolka banaadir waxba cidnaba inaga maqnayn aad iyo aad baan runtii eh, aan ugu faraxsannahay Eh, kooxda ciyaartoyda ee goolka banaadir ee guulaysatay waxaan idin leeyahay hambalyo Eh, waan idinku hambalyeynayaa guddoomiyahan u hambalyeynayaa maamulka gobolkaan u hambalyeynayaa kooxdana waan u hambalyeynayaa waxaan idin leeyahay waxaan rajeynayaa inaad sii socon doontaan haddii ilaha yidhaahdo Eh, intaa kadib walaalayaal waxaan rabaa laba kelimo maadaama ay iga tagtay inaan ka daba tago maalintii xorriyadda oo aan laba kelimo ka idhaahdo labadaas maalmood runtii ee waaweyn min baab siduu ilaahay wadakirhum biayaami illaah waxaad xusuusisaa maalmaha ilaahay marka maalmahaas ilaahay ee waaweyn ee shacabkan muhiimadda ugu fadhiya ee ay tahay inay isweydiiyaan waa maalmihii xorriyadda ee dhulkan soomaaliyeed ay ka guureen saan-cadaalayaasha ee ay dadka soomaaliyeed ay calankooda ay qabsadeen waddankooda ayagu xukumeen ayagu ay isxukunteen isxukumeen la yidhi weydinkaas xor baa tihiine bye bye su-aashu marka waxay tahay dadku waa la heesaa maalintaas in la joogo ayaynu iska dhignaa waynu yaraha jilboonnaa waan faraxnaa wax lagu farxana weyna laakiin anigu dhinaca kalaan fara inaan ka fiiriyo waxaan rabaa inaan idhaahdo lixdan iyo saddex sano kadib soomaaliya halkay maalintaa joogtay maanta halkay joogtaa maxaa inaga hallaabay maxaa inoo hagaagay hadday wax inaga hallaabeen maxaa inaga halleeyey haddii wixii inaga halleeyey uu jiro weli wixii ma ka hadhnay mise weli waan daba soconnaa weli ma la qabsannay dariiqii saxda ahaa mise weli weynuu hoggaanku wiilana dhacdhacya waxay la tahay adduunka waxaa jira wax la yidhahdo benchmarks oo laysku eego oo la yidhaahdo bal haddii inaan fiicanayo in kale waxbaa la isgarab dhigaa la yidhahda bal waxaas iyo waxaan isgaraday marka waxaa la yidhahda soomaalida waxaa waxaana day waxaa ka sokeeyana day waxaa la rabaa in bal wax la isgarab dhigo waddamadii aynu isku filka ahayn ama aynu ka weynayn xaggay marayaan xaggaynu samaanta maraynaa tusaale hadda waddan wax fiican inoo qabtay baa jira oo ciidamo inoo tababaray oo ciidamadoodii weliba inoo tababareen runtii aan ku tiirsannay oo ah waddankan walaalaha nahay imaaraadka carabta mataqaanaa goortay xorriyadda qaateen ya seventy two-gii waaye seventy two annagana waa goorma sixtygii waaye marka bal intaad ayaga soo qaado innaga inagu dheerani xaggay joogaan innaguna xaggeen joognaa su-aashu waxay tahay maxaa halkaa gaadhsiiya ayaga maxaa innagana sidan ina dhigay markaad saa u fiiriso waddankaas keliya maaha maleeshiya aad hal sana inaga wen yihiin baan u malaynayaa bal fiiri ayagana xaggay joogaan xaggeen inaga joognaa kenyadan fiiri maxay inaga wen yihiin maxaanse ka weynahay bal dib u noqda xaggay joogaan innagu xaggeen joognaa markaad saa u fiiriso ood qof soomaaliya tahay oo muslima weliba oo iimaan leh oo qab leh soomaaliya oo dhulkiisa yaqaan oo xoolihiisa waddanka ugu xoolaha badan adduunka waddanka ugu baddheer africa waddanka siddeed milyan oo higtaar oo dhulbeerada leh energy leh oo la ogyahay bado batroola la haystaa dadkiisu ay yihiin dad dhallinyaro ah markaad fiiriso oo wax ka badan toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay yihiin dad dhallinyaro ah ay yihiin xilligaas xorriyadda helay isku af ah isku kalar ah isku meel ka soo wada jeeda wiil adeerkii abtigii wada ah inay saan u noolaadaan lixdan iyo sad- kadib lixdan iyo saddex sano kadib sidan inay u noolaadaan ma- ma dawba anigu waxaan filayaa inaysan daw ahayn waxaan filayaa inay tahay habaarkii uun ahaa qayrkaa ka had qayrka allah kaa reebo qayrkii ka hadhnimo inay tahay aniga aniga qayrkeen waan ka harnay marka su-aashu waxay tahay maxaan uga harnay maxaa inaga qaldamay haddii aan dhahnay waxbaa inaga qaldamay muxuu ahaa wixii inaga qaldamay waxaan filayaa dadka soomaaliyeed way wada ogyihiin wixii qaldamay dowladdeennii iyo u- dhaqankeennii iyo himiladeennii iyo meesha aan u soconnay oo dhan waxaa ina wareejiyey waxaa weeye kow qabiilkaa ka qabyaaladda qoladii halkan ka heesaysay oo magacayga sheegtay oo fanaaniinta waan u mahadcelinayaa laakiin waxay igu yidhahdeen qabiilka iska ilaali waaya idinkuna iska ilaaliya qabiilkaa la iska ilaali qabiilku waa qabiil laakiin waxaan ka hadlayo waa qabyaaladda carab cidina kama qabiil badna cidina kama qabiil jecla laakiin haddana waxaa u kala saarmay qabiilka iyo qabyaaladda qabiilku waa qabiil qabyaaladuna waa in qabiilkii soo raro booskiisii oo booskii dowladnimada la dhigo oo deedna asagii uu iska dhiga dowlad waana biyo iyo dab bay isku yihiin qabiilka iyo dowladdu maxaa jira qabiilku waa discrimination ku yaqaanaayo hebel iyo hebel annaga naga mid maaha dowladduna waxay rabtaa yaa ugu fiican dadka marka isma qaban karaan sidoodaba waxaa la rabaa qabiilku inuu qabiil ahaado sharaf leh oo karaamaysan oo la isku garto siduu ilaahay sheegay litacaarafu laakiin dowladnimadu waxay u baahan tahay ina akramakum cinda allaahi adqaakum meeshaa dambay dowladdu u baahan tahay waan isku garanaynaa waa la isku aroosayaa waa la isku abtirsanayaa dhiiggaa lagu la isku bixiyaa qaaraankaa lagu bixiyaa waa lagu qaraaboobaa laakiin intaas wax ka badan ma laha nolosha inuu soo galo sax ma noloshii baan soo gelinay markaan soo isagii baa ina hogaamiyey markuuna hogaamiyena meeshuu inaga tuuray iyo dowyahan ka dhacnay waad ujeedaan waxaan dareemayaa xorriyaddeenii taasaa dishay kow waxaa dilay musuq musuq maasuq soomaali waa meheradeedii kaasna waxaa waaye midka labaad ee ina dilay ee ina liqay way ummaddan wixii loogu shaqayn lahaa wixii faqriga ka saari lahaa inuu qof jeebka ku shubto iska qaato deedna magacyo loo bixiyo inala arrintaasi dowladnimadeena inala bilaabato dhacdhac qaad isagaa iska leh nin raga weeye uu ka samaystay ka faa'iidayso intaad joogtid inayna ceeb noqon inaad wiig joogto laan bangiga inaad wiig oo degma ah inaad joogto oo aad deedna guri dhisato qof baa igu yidhi wiig baan joogay guri baana ka dhistay hal wiig ayuu guri ka dhistay marka oo markaad adigu guri ka dhisatay halkii wiig intaasoo dhan qaadatay waxaad soo xaalufisay toban kun oo soomaaliya oo intaas ku filayd baad adigu waxoodii qaadatay tobankii kunba waa faqri kaagana ilaahay ma barakaynayo oo ayagiibaa duminaya wayna dumiyeenba way fiiqdeen saad ugu xoolahoodii markaad ku ag dhisatay ee iyagana way way way way fiiqeen markii dambe in xoolahoodaad ku ag dhisatay ayakoo baahan marka qabyaalad musuq maasuq oo mushkiladda ugu weyna ina haysataa musuq maasuqu ma aha kan dowladda keliya maaha guriguu kasoo bilaabanaya guriguu musuq maasuq kasoo bilowdaa oo la musuq maasuqaya shirkadaha wax musuq maasuqaya waktiga shaqadaan musuq maasuqaynaa marka musuq aad mushkilo wuxuu inoo noqday dhaqan ka mida dhaqankeenna waxaa waaye waa musuq maasuqa ayaa qayb weyn ka ah sidaa darteed waxyaabaha ina dumiyey ayay ka mid tahay aan u baahan nahay inaan ka toobad keenno aan u baahan nahay inaan kasoo noqon waxaan isku dayaynaa inaan fahamno wixii halkaa ina dhigay wixii qayrkan inaga reebay waa inaan marka iska ilaalino midka saddexaad waa siyaasad qalloocatay oo kharribantay siyaasaddu hadday qalloocato waxay dhashaa wax qalloocan dowlad qalloocan ciidan qalloocan hay-ado wada qalloocan ciidan dadkiisa laynaya dadkiisa dhacaya intuu nin aruursado ciidankii inuu u adeegsado siyaasiyiin uu la xidhxidho oo uu laayo marka dambe inay gaarto siyaasigu inuu shacabkiisa baadiyaha degan baabi'iyo inuu sun ugu daro ceelasha biyaha xataa uu gaadhsiiyo inuu gaadhsiiyo inuu diyaarada ku bamgareeyo garaaco ilaa heerkaasay gaadhaysaa marka dambe siyaasaddu markay qalloocato siyaasad qalloocan oo aan toosnayn oo aan silminimada iyo nabadgelyada aaminsanayn oo qofka kursi ama kursiga aan helo ama wixii kasoo sokeeya wuu baaba'ayaa ku salaysan ayaa iyadana qayb weyn ka ah welina way ina haysataa haddaan soomaali nahay weli bay socotaa in nin kursi raba oo waktigiisii dhammaaday uu shacabkiisa laynayo weligeeday soo jirtay inuu qofku ka xishoonin soomaaliga ahi oo madaxdaahi inuu ciidan uu samaystay inuu shacab ku laayo ku duqeeyo ku baabi'iyo weli bay socotaa weli bay soconaysaa kama xishoonayo qofka soomaaliga ahay ee siyaasiga ahay still ma ka xishoonayo marka waxaan u baahan nahay siyaasadda qalloocatayna waa musiibo kale oo inagu dhacday inaan ogaano oon hoosta ka xariiqno oo war meeshaan intaad joogtid ilaahay baa intaas kugu talagalay marka dambana hadee meesha ilaahay kugu talagalay waad tegaysaa laakiin dadka halayne ummadda ha baabi'in waxaan u baahan nahay marka inaynaan siyaasadda qalloocatay inaan ka baxna iyadan waxa ayna dilay oo kale cilaaqad xumo oo dunida sideen ula dhaqmaynaa siyaasadeenna dibaddu waa sidee weliba macadowbaa yaa saaxiib inala ah waxaan u baahan nahay siyaasad saaxiib dibadeed oo saaxiib leh oo saaxiib abuurta oo dunida saaxiib inooga dhigta uma baahnin siyaasad dibadeed oo wax walba sida shabaabku uu yahay waa shaydaan dhahda uma baahnin soomaali waxaan u baahan nahay heshiisa dunidana heshiis laah haddii aanan siyaasadaada arrimaha dibaddu aysan deganeyn oo ayna caddayn oo iyadoo laga duulayo danta iyo interestiga dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo diintooda aan siyaasadda arrimaha dibadda saaxiibo loogu samaynin hadda cadowyaha kugu abuurmaya cadowyahaasina mid waliba bool buu kaa bixinaya maalinba bool baa lagaa bixinayaa marka ugu dambaysana keligibaaba keligaabaa fadhiisanaya oo barahsanaya cid kuu helaysana ma helaysa waxaan rabnaa taasna inaan dhaqankaas bedelo seeflaboodnimada inaan iska dayo oo aan abuurano siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo saaxiibo leh oo dunida heshiis laha anigu waxaan filayaa inahaas oo la isku dardaray ayaa daridaa ina dhigay dowladdeennii burburiyey meeshaas ina soo gaarsiiyey maanta oo jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliya dib aan usoo unkarnay challengeska ina hor yaalla waxaa weeye number one inaan horta fahamsan nahay war maxay maynaga qaldameen horta goormayna xorriyadda qaadanay innagu kowdii luuliyo iyo twenty six june un baynu qoranahay waynu orannahay de kowdii luuliya shalay ma ahayn daraadna ma ahayn lixdan iyo saddex sano ka hor bay ahayd maxaad qabsatay intii ka dambaysay taabtan waxaan u baahannahay inaan xisaabtanno qofka saxda ahi waa waa in la xisaabtamaa markaan xisaabtanno waxay inoo soo baxay inaynu fashiranay adduunyadu waxay inoo taqaan maxaa laynoo yaqaanaa failing state soo maha state fashilmay baa laynoo yaqaan sidaasaa laynagu tiriyey inaan nahay dawlad fashilantay waa beentood baan dhahaynaa waa runtood waa beentood ma dhahayno waxaan u baahan nahay marka inaan isa saxno isa sixidda diinteena islaamka waxay u taqaanaa tawba atawba la yidhahdaa soo noqosho qalad baad gashay qaladkaa ka soo noqo tawbaduna shuruud bay leedahay waa taqaanaa marka tawbada fardiga ah ee qofka ah individual baska iyo tawbada qaranku u malayn shuruudahoodu inay kala bedelantahay haddaad wax ka toobad keenayso shuruudda waa taqaanaa qofka markuu toobad keenayo waxaa ugu horeeya horta dembigii inuu ka baxo waxaa laba ah inuu qoomameeyo oo yidhaahdo ilaahu waa ka waa ka qoomameeyey waana ka baxay inuu go-aan ku gaaro inaysan dib dambe ugu noqon dembigaas haddii ay jirtay xuquuq bani aadan oo uu ku xadgudbayna xuquuqdii inuu iska celiyaa la rabaa waa tawbada qofka caadiga ah tawbada qaranku say noqonaysaa de waa un la mide qabiilka ha iska dayn so iska dayn soomaali qabiilka ha iska dayn musuq maasuq aan iska dayn waxaa ka sii daran innagu musuq maasuqa waybanu qarinaa wayna u helinaaba ree hebel buuba noqdaaba qofka marka la yidhahdo war musuqa iska war qofka marka musuqa laga celiyo asagaa loo daneeyey alamru bilmacruuf walnahyi can lmunkar walaalkaa qabo unsur akhaaka daaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar daran yahay iyo hadduu gar daran yahay in loo gargaaro qofka waxaa ka mida naarta in laga celiyo dulsaraha soomaaliya ayuu ahaa gudaana caawintaas ayaan ku safmeeraya wareegga wararka dalsan nabadgelyo